tobanee qof oo ka kala yimid daafaha caalamka ayaa subaxnimadii hore ee toddobaadkan isugu soo baxay afaafka hore ee cisbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ee magaalada berliin halkaasoo doonayaan inay magangeliyo ka codsadaan waddanka jarmalka dadka goobta joogay waxaa ka mid ah laba dumar oo waaweyn oo ka yimid dalka moldova waxaa soo ag fadhiistay nin dhallinyaraha oo u dhashay waddanka soomaaliya iyadoo sidoo kale ay goobta joogeen koox shan ah oo dhalinyaro oo ka timid dalka bakistan kuwaas oo goobta ku sheekaysanayey waxaa daba taagnaa laba dumar ah uur leh oo u dhashay dalka vietnam dadkan cusub ayaa ka mid ah in ka badan toban kun oo tahriibiyaala oo sanadkan magangelyo ka codsaday caasimadda jarmalka waxayna kusoo beegmaysa xilli berliin ay gabaabis tahay meel ay dadku ku hoydaan gaar ahaan kuwa soogalootiga xaaladdu hadda aada uma fiicna saska langenberg oo ah afhayeenka xafiiska gobolka ee arrimaha qaxootiga ee berliin ayaa ku sheegay waraysi uu bixiyey toddobaadkan tani aada bay uga badan tahay sidii aan filaynin sanadkii hore ayuu warkiisa sii daba dhigay cisbitaalkii hore ee caafimaadka dhimirka ee ku yaalla xaafadda renikdof ee magaalada berliin ayaa loo bedelay xarunta diiwaangelinta magaalada ee mangelyadoonka sanadka laba kun sagaal iyo toban waxaana hoy u noqday ilaa iyo kun muhaajir saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in la dhigay siddeetan sariirood oo dheeraad ah kiniisad ku taalla dhismaha intaa ka sokow berliin waxaa ku yaal boqol kale oo xarumood oo ay seexdaan dadka magangelyadoonka kuwaas oo baaxadoodu yar tahay maamulka gobolka berliin ayaa sheegay inay ka furi doonaan garoonkii hore ee templehof xarun ay dadka soogalootiga ay seexdaan islamar ahaantaasina ay tendho waaweyn ka samayn doonaan arrintani ayaa siyaasad ka dhex abuurtay gudaha dalka jarmalka xisbiga midigta fog ee jarmalka alternative for germany ama a f d ayaa si guulahi uga faa'iidaysanaya habdhaqanka adag ee jarmalka ee ku wajahan soogalootiga codbixinta ayaa hadda ka dhigaysa in xisbigaasi uu kaalinta labaad galo islamar ahaantaasina waddanka oo idil uu haysto kow iyo labaatan boqolkiiba marka loo fiiriyo doorashadii federaaliga ee sanadkii laba kun kow iyo labaatan oo uu helay toban dhibic saddex boqolkiiba